wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada soomaaliya duraan axmed faarax ay uheliyaan wasiir ku-xigeenka shaqada shaqaalaha dhallinyarada ee ciyaaraha puntland iyo mas-uuliyiin ka socotay hay-adda cuntada adduunka ee w f p ayaa deegaan beereedka jibagalle ee ku yaalla duleedka bari ee magaalada garowe ka daafuray mashruuc lagu taakaloynayo beeralayda iyo xoolo dhaqatada uu saameeyey ayaxa ku habsaday inta badan gobollada dalka wasiir ku-xigeenka shaqada shaqaalaha dhallinyarada iyo ciyaaraha puntland iyo madaxa hay-adda cuntada adduunka ee w f p ee deegaanada puntland ayaa isla raacay in mashruucaani yahay mid kaabi doona nolosha danyar badan oo qabay baahiyo kala duwan
We are very honored and pleased because this gives us a great opportunity of showing what we've been able to do on behalf of the government here in the field. We are very happy because through uh, discussions, through observation from the field, we can come up with a new picture of what is happening and a better understanding of what is happening, which can help us improve our processes and everything we are doing here.
runtii aad bay farxad noogu tahay maanta inaan soo booqano fiildiga oo wasiirka meeshaan uu visit noogu yimaaday ayadoo registrationkii lagu jiro oo maxaan ku dhahayay dadkii laksigii la registrationkeeda uu socdo runtii barnaamijkan baxnaano waxyaabo badan oo uu dadka ka saacidayaa jira oo dadka danyarta ama dadkii uu saameeyey ayuxu wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane duraan axmed faarax ayaa bogaadiyey hirgalka mashruucaani xuusana in loo baahan yahay inuu deg deg u gaaro bulshadii loogu talagalay barnaamijkaani kaabaya nolosha danyarta
inaan si fiican uga wada shaqayno haddii ay ahaan lahayd ama dowladda federaalka ha ahaato ama dowladaha xubnaha ka ah meelaha deegaanada ay ka socdaanba iyo hay-adaha iyo kala duwana kuwa internationalka iyo kuwa localkaaba in si fiican oo wada jir ah oo oo isku isla socda in loo wada hirgeliyo dadka u baahan oo u nugul dhibaatooyinka jirana si waxyaabaha yaraa oo loogu talagalay inay inay mashruucan lagu taageerayo dadkii ay soo gaartay saamaynta ayaxuna waxaa ka faa'iidaysan doona lix iyo labaatan kun oo qays oo kala degan lix iyo toban degmo oo ka tirsan gobollada kala duwan ee puntland yuusuf maxamed maxamuud warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada garowe wasiirka wasaaradda ganacsiga ah ee dalka soomaaliya ayaa ka qaybgalaya dooda lagu dhiirigelinayay ganacsatada yaryar ee soomaaliyeed khadiijo xasan cabdi ayaa warkan soo reebtay kulan dood cilmiyeeda oo looga hadlayay sidii loo heli lahaa jawi iyo weliba xaalad ay ganacsatada bilowga iyo weliba kuwa yaryar iyo kuwa dhexe ku dhex shaqeeyaan ayna kasoo qayb galeen khubaro ganacsi ganacsiyada bilowga ganacsiyada yaryar iyo weliba kuwa dhexe bangiyada shirkadaha ganacsiga waaweyn dhallinyarada bahda waxbarashada iyo weliba xubno sarsare oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha soomaaliya iyo dhammaan ururada bulshada rayidka ayaa waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho kulanka ayaa waxaa soo agaasimay macadka hal abuurka tiknolojiyadda iyo ganacsiga ee jaamacadda simad kulanka oo ay khudbado ay ka jeediyeen madaxda bangiyada dalka wasiirka ganacsiga iyo weliba madaxweynaha jaamacadda simad sidoo kalena lahaadood ay ka qayb qaadanayeen qaar ka tirsan ganacsatada magaalada muqdisho ayaa lagu iftiiminaya qodobo fara badan waxa ay sidoo kale dood cilmiyeedka kulankan qaybta ka aha ayaa lagu dhex tilmaamay qodobo muhiim u ah kala sheekaynta iyo weliba ka qaybgalayaasha kulanka gabagabada kulankan ayaa waxaa ka soo baxay baaq loogu magacdaray ganacsi kaabe ustaad maxamed xasan ayaa oo ka socday jaamacadda simad ayaa warbaahinta u akhriyey dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan hay-adaha iyo wasaaradaha ku shaqada leh waa inay abuuraan jiri iyo xaalad ganacsi ee ganacsada soomaaliyeed ku shaqayn karaan iyadoo isbedelo iyo dhaqangalo dhaqangelino waaweyn lagu sameynayo duruufaha dhaqaale shuruucaha ganacsi iyo dhammaan howl kasta oo ganacsiyada iyo kuwa dhexe u horseedi karta inay faraaraan gabagabada ayaa waxaa soo xiray wasiirka ganacsiga warshadaha xukuumadda federaalk soomaaliya khaliif cabdi cumar ayaa sheegay in wasaaraddu ay dhiirigelinayso ganacsiyada bilowga iyo weliba kuwa dhexe waxa uuna sidoo kale sheegay in loo baahanya in dalka horumarkiisa laga shaqeeyo federaalk soomaaliya waxay qaranka u qaabilsan tahay sidii loo horumarin lahaa loona kobcin lahaa ganacsiyada dalka sidaas darteed wasaaraddu iyadoo arrimahaas ka duulaysa iyo waajibaadka kale ee shaqo ee saaran waxaa waxa ay diyaarisay oo ay waajib oo ay dhammaystirtay siyaasaddii fursada ganacsiga ee yaryar ganacsatada yaryar aan ku horumarin lahayn inaan golaha horgeyn doono dhowaan insha allah golaha baarlamaanka waana siyaasadda horumarinta ganac- eh, ganacsatada yaryar sharciyadii lagu horumarin lahaa mudanayaal iyo marwooye ka wasiir ahaan waxaan aaminsanahay inay jirto caqabado badan oo dhalinyarada ka haysata dhinaca maalgelinta oo waxa aad waxa aad arkaysa qof dhalinyaro ah oo fikri wanaagsan haya haddana haysan cid maalgeliso ama garab istaagto qadiijo xasan cabdi warbaahinta qaranka magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka soomaaliya ayaa dahqaya shirka dib u eegista tayainta waxbarashada oo ay ka qayb galeen dowlad goboleedyada iyo hay-adaha soomaaliya ka taageera dhinaca waxbarashada cabdulqaadir cali axmed waa
wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane injineer cabdulaahi abuukar xaaji ayaa maanta ama magaalada muqdisho ka daahfuray shirka dibogista iyo qiimeynta mashruuc lagu xoojinayo tayada waxbarashada dalka iyadoo sidoo kale tababaro dheeraad loo sameynaya macalimiinta soomaaliyeed wax ka dhiga goobaha waxbarashada dalka shirkan ayaa waxaa ka qaybgalaya agaasimayaasha guud ee wasaaradaha waxbarashada dowlad goboleedyada agaasimaha guud waxbarashada wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale hay-adaha soomaaliya ka taageera dhinaca waxbarashada wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya injineer cabdulaahi abuukar xaaji ayaa sheegay in mashruucan lagu tayeynayo waxbarashada dalka guud ahaan uu wax badan ka bedeli doono qaabka ama nidaamka waxbarashada dalka ee hadda uu ku shaqeeyo
in aan ku dadaalno waxbarasho quality leh inaan siirno kuwa caadiga ah kuwa baahiyaha gaarka ah qaba waxyaabahaas oo inaan ka fikirno ay u baahan yihiin waana ku mahadsan yihiin EUda inay inay yihiin dowladda ugu weyn oo oo wax naga siisa annagoo yarar baan wax maqli jirnay niyi sidaa dhistay 15 may general daawud iskoolka lokaalkacyo ku yaala first july hargeysa ku yaala waxyaabo badan bay waxbarashada tan iyo waagii hore wax badan bay ka qaban jireen mashruucan hadda sida meesha ka muuqata oo oo muhiim ayuu inoo yahay oo qaybna int- intensive la siinayo macalimiinta een, macalimiinta lagu tababarayo een, accesskii ama fasiladii wixii lagu dhisayo waa mashruuc muhiim noo ah mashaariicda marka oo dowladaha bixinayaan iyo hay-adaha waaweyn inay fashilmaan inay guulaystaan waxaa weeye wasaaradda iyo maamul goboleedyada ku xiran tahay oo qofka markuu project keeno hadduu success noqdo wax kale waa raadin karaa laakiin wixii hore haddii lagu fashilo oo fashilkana aan annaga noqonno waxaa weeye dhibaata meeshaas ka imaanayso
wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya injineer cabdulaahi abuukar xaaji waxaa kale uu sheegay in mashruucan lagu siinayo awood dadka qaba baahiyaha gaarka waxaana sidoo kale mashruucan maalgelinayo hay-adaha soomaaliya ka taageera waxbarashada gaar ahaan midooda yurub
dowladda maraykanka ayaa liiska argagixisada ku dartay horjoogayaal ka tirsan al-shabaab wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi maraykanka ayaa waxa ay shaacisay cabdilaahi cusmaan maxamed iyo macalin ayman in ay yihiin hogaamiyaasha sare ee al-shabaab oo fadhigoodu yahay dalka soomaaliya cabdilaahi cusmaan maxamed oo ah sarkaal sare oo ka tirsan al-shabaab oo sidoo kale loo yaqaano injineer ismaaciil waxaa qabiilkan sare ee kooxda argagixisada uu mas-uul mas-uul uga ahaa guud ahaana maaraynta howlgallada qaraxyada iyo soo saarista ee al-shabaab sidoo kale waxa uu la taliyo gaara u ahaa waxaa loogu yeero amiirka al-shabaab waana hogaamiyaha garabka warbaahinta ee al-shabaab ee al-katiib macalin ayman waa hogaamiyaha jace aym ayman oo ah unuga ka tirsan al-shabaab oo weerar argagixisa iyo howlgallo ka fuliyey dalalka kenya soomaaliya ayman waxa uu mas-uul ka ahaa diyaarinta weeraradii janwari labada kun iyo labaatanka ee ka dhacay kamsimba agagaarka mandabay oo dalkaasi kenya ka tirsan kaasi oo ay ku dhinteen hal xubin oo ka tirsan ciidamada maraykanka iyo laba qandaraasle ee americana al-shabaab ee wasaaradda arrimaha dibadda ayaa al-shabaab waxa ay u aqoonsatay in ay yihiin urur argagixiso bishii maarso labada kun iyo sideedii waa mid ka mid ah ururada ugu halista badan kooxaha al-qaacida ay gaadhayso kuma